نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد waxaan ku soo jirnay kitaabu lkabaa'ir lilxaafid addahabi waxaana dhex maraynay kabiirada labiyo tobnaad wa qaala nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam alaaatun saddex qof macnaha saddex qof ama saddex nuuc laa yukallimuhum allahu ilaahay la hadli maayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha walaa yusakiihim ilaahayna dahiri maaho dunuubtooda dhaafi maa walaa yanduru ilayhim ilaahayna fiirin maa oo raxmad iyo naxariis ku fiirin maa walahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab cadaabkaasoo aliimun mu'limun xanuujiya saddexdu midka ugu horreeya waxa weeyaan shaykhun waa duq duqaasoo zaanin oo zinaysta duq zinaysta shaykhun cajuusana waa la mid eh kaas waxa weeyaan ilaahay weyne subxaanau wa tacaala la hadlimaa maalinta qiyaamaha ilaahayna ma dahirayo wuxuuna leeyahay cadaab xanuun badan wa melikun boqor kadaabun beenaalo ah nin boqora ama madaxweynea oo beenaalaah ilaahay weyne subxaana wa tacaala la hadlimayo maalinta qiyaamaha mana dahirayo mana ku fiirinayo raxmad cadaab xanuujiyuuna leeyahay wa caa-inun iyo faqiir mustaqbilun isla weyn ilaahay weyna subxaana wa tacaala la hadlimaa maalinta qiyaamaha mana dahirayo mana ku fiirinayo raxmad marka ku dhammaanziradu waa xaaraan ama shaab ha ka dhacdo ama shay beentuna waa xaaraan ama boqor ha ka dhacdo ama racyada ha ka dhacdo kibirkuna waa xaaraan laakiin saddexdan maxaa si gooniya loogu khasisay waxaa loogu khasisay waxay tahay sababka qofka ku xambaaraa dembiga hadduu qawiyo xoog leeyahay iyo haddii sababtii ay daciif tahay dembiga isla mid ma ahan saddexdan beentan wax ku xambaaroo ku qasba oo asbaaba ma daahir ma aha waa daciif marka dunuubtan samaynta ay samaynayaan waxay tusaydaa khubfi dabci ah oo waxa weeyaan ku sugan inay jirto sababtoo ah fiiri oday da gaaray shahwadiisi waa daciifta shahwadiisii waa daciifta cumri uu hadduu waansamayo ku waansamana waa soo mara labadaas isagoo jooga zino wuxuu ugu dhiiraday waa khubti dabiici ah oo waxa weeyaan ku sugan ee waxa weeyaan wax ku xambaara oo qawihu ma jiro sabab qawiho ku xambaara ma jiro sidoo kale nin ilaahay weynaa subxaanahu wa tacaala ugu nicmeeyey saldano oo asagiiba boqor ah oo asagii wax xukuma cabsi ku xambaarta inuu been sheego ma jirto ilaa asagiiaba suldadii iyo xooggii alla makaniyo been marka hadduu wax ku dheeraynayo oo uu dadkiisii shacabkaah iyo muslimkii been u sheegayo waa khubfi dabciya oo ku jira iyo diinxumo caail mustaqbir ah faqiirka qofku hadduu hanti haysto hantidu waxyaalaha waxay ka mid tahay ku xambaara qofka kibirka ilaahay waa ka badbaadiyey sababkaas oo waxa weya sababkaas ma haysto asagoo sidaasuu isla weyn yahay waa khubfi dabiiciya oo ku jira oo waxa weeyaan oo diinxumaha ku jira marka asbaab ku xambaarta dunuubtii oo aan jirin ayay dunuubtii kuwaanu sameeyeen waa ka dembi weyn yihiin dadka asbaabtii dembigan ku xambaari lahayd ay jirto oo sidaas u sameeyey rawaahu muslim ayaana xadiiska wariyey wa qaala nabigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam xurmatu nisaa'i lmujaahidiin mujaahidiinta haweenkooda xaaraanta ay xaaraan ka tahay cala alqaacidiina kuwa jihaadka ka fadhiya ka xurmati ummahaatihim hooyooyinkood xurmadeeda oo kale weeye zinada waa soo marnay way kala xaaraamsan tahay kulli waa wada xaaraam kullina waa kabiira haddana way kala weynta haddana way kala weynto islama eka dembigu dembigu islama eka markaa nabigu wuxuu leeyahay sal allahu calayh wasalam haweenka mujaahidiinta ku mashquulsan diinta la koryeelideeda ragga ka fadhiya jihaadka siday xaaraam uga tahay zino caadiya waa kasii weynta waa ka weyntaoo sida hooyadood xaaraam uga tahay xaaraam uga tahay waxaan arki doonnaa maxaarimta haweenka maxaarimta zinada uu qofku ka sinaysto inay keeni kartaba in la dilo asaga dhanba oo aan xadkii zinadaoo kale lagu oofin ee qatli qoorta laga gooyo waana keeni doonaa waa ka wentay zina cadi markaa kan ka sinaysta haweenka mujaahidiintana waa kadaalika sidaas oo kale wamaa oo waxa macnaha dembiga halkaasuu kala mid yahay qatliga kama hadlayo wamaa min rajulin qof ma jiru nabigu sala allahu calayh wasalam rajulkaasoo yakhlufu khaliif uga noqda rajula nin rajulkaoo min almujaahidiina mujaahidiinta ka mida fii ahli eheladiisa oo fa yakuunuhu qiyaana fiihim fii ahlihim ku qiyaana ilaa wuqifa waa la soo joojiyaa lahu rajulkaas ilaa wuqifa khaa-inkiyaa la soo joojiyaa lahu lilmu lahu lilmujaahidi mujaahidkiyaa loo soo joojiyaa yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha fa ya'khudu mujaahidkii wuu qaataa min camalihi min camali lkhaa'in khaa-inka camalkiisa maa shaa intuu rabuu ka qaataa nabiga wuxuu leeyahy sala allahu calayhi wasalam nin kasta oo nin mujaahidiinta ka mida ehelkiisa uga khaliif noqda ilaa waxaa xadiisa saxiixa ku sugnaatay ninka mujaahidka ah ninka ehelkiisa uga khaliif noqda oo khayr uga khaliif noqda inuu mujaahid yahay oo waxa weeyaan eheladii nafaqadoodii ka warqabidoodii daryeelkoodii waardiyahoodii uga warqaba haddii marka mid kale uu sameeyo khiyaano ama kii looga tegayha ama mid kale ee qofkii diintii koryeelideedii ku maqnaa ehelkiisa uu dabamareeyo maalinka qiyaamaha waa la soo taagin khaa-inka mar mujaahidkiina waa la soo taagin markaasaa leeyahay ajarkiisa intaad rabta ka qaado nabiga markaas wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam famaa dannukum maxaad u malaynaysaan maxaad u malaynaysaa mataqan macnaha nin qiyaamo taagan oo ilaahay hor taagan oo haddii ay ka nuqsaanto in yar oo miisaana naar inuu ku dhacaa oo waxa weeyaan mudakaro oo la yidhi qofkaas ajarkiisa intaad rabta ka qaado wax ma ka tegaya saas weeye maxaad u malaynayda maxanaha khiyaara loo siiyey garaam hadduu ka dhimanaadana khataruu ku jira marka wax inuu ka tagaa suurtagal ma aha marka waa arrin qof iimaan lahu uu waxa weeyaan aada uga cabsado ciyaadan billaah rawaahu muslimaana xadiiska wariyey wa qaala nabigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam arbacatun afar qof yubqiduhum ullah ilaahay baa u carooda albayaac qofka waxgada alxallaafu ee dhaarta badan qofka waxgada mushtarigii iyo baa'ici labadaba bayaac waa laisku yidhahda waxa weeyaan qofka waxgada ee dhaarta badan oo ku dhaarta badeecada wallahi intaasaan ka soo baxay wallaahi haddeeranba intaas ku diiday wallaahi anigaba iguma fadhiyo wallaahi waa kii fiicna uu leeyay qofka nuucaasa waa mid ilaahay waa u cadoodaa sababtoo ah magaca allah wuxuu oo weynanka badan uu wuxuu rabaa inuu ku goosto inta been ugu dhaarto cad xaaraan oo adduunyo xaqiira inuu ku goostuu rabaa marka allah magiciisa qofka inta been ugu dhaarto weliba haddana raba inuu ku qaato wax yaroo adduunyo ah ilaahay caradiisa ku dhaco waa in qof kastoo muumin marka ka fogaado khaasatan sideedana dhaarbadida waa layska yareeya waa laga fogaado ka labaadna walfaqiiru faqiirka faqiirka almukhtaalu ee faajeertama faqiirka mutakabirka ah oo isla weyn ilaahay waa u carooda sababtoo ah sababkii ku xambaari lahaa waxa weeyaan kibirka may jiro ayadoon sababtii jirin maadaama uu dembigii ku dhacay waxa weeyaan waa dembigaas wuxuu tusayaa khubfi dabiici ah oo xumaan ah oo ku jirta iyo diin xumo inay tahay iyo washaykhu duqa azani ee sinaysta ama cajuusada sinaysata iyo walimaamu imaamka aljaa'iru ee jaa'irka ah oo dulmiga wax ku xukmiya ee xaqa ka leexda maxaa yaele isagoo ilaahay awooddii makaniyey oo waxa weeyaan aan cabsi naftiisii u qabin oo waxa weeyaan faqri aan ka cabsayn hadduu haddana dulmi ku darsado oo dadkii ku dulmiyo waxa weeyaan iyagoo ilaahay amray cadli taasaa ilaahay caradiisa ugu dhacayda akhrajahu nasaa-i ayaa xadiiska soo saaray waana xadiis saxiixa sheekh naasirudiin albani saxiixu sunan anasaa'i ayuu ku saxiix yeelay wa qaala alxaafidu dahabina wuxuu uhi waisnaadu xadiiskan sanadkiisu saxiixun waa saxiix wa acdamu zina u yidhi marka qaala dahabiyu dhe qaala dahabiyu wuxuu yidhi wa acdamu zinaa zinada ugu weyn azina waa zino bilummi hooyadiis qofku uu ka sinaysto tan ugu weyn waa midaas walukti walaashiis uu ka sinaysto ama ku aabbii hooya ama ku aabba ama ku hooya walukti walaashiis uu ka sinaysto wa mra'ati abi aabbihiis haweentiisa inuu ka sinaysto wa bilmaxaarimi maxaarimti inuu ka sinaysto sidaas ugu war dadkii maxaarimta ka ahaa oo waxa weeyaan cala ta'biid xaaraamta uga noqday ee waxa weeye uu khalwada aan u geli karay oo khalwadooda xaaraamta ay ahayn oo uu la safri karay dadka noocaasa zinada laga samaystaa ugu weyn waqad saxaxa alxaakim xaakim wuxuu saxiix yeelay waalcuhdatu calayhi mas-uuliyadduna waa dushiisee ku yidhi wuxuu iska ila xadiisku uusan saxiixaynu ogi xaafid dahabi marka xadiiska xaakimaa saxiix yeela laakiin asagaa damaanayuu leey cuhdada waxaa la idhahdaa addamaanu waalkafaala ayaa la idhahdaa mas-uuliyaddeedana asagaa lehe wuxuu saxiix yeelay man waqaca ninkii ku dhaca calaa daati maxramin islaan maxram u saaxiiba oo maxramkiisaa faqtuluuhu dila saas xadiiskaas ayuu wariyey oo uu saxiix yeelay xadiidkaas markaa sanadkiisa waxaa ku jira nin la yidhaha ibnu abi xabiiba imaamu lbukhaari wuxuu yidhi waa munkarulxadiid xadiiskaas waa munkarulxadiid xaafidu dahabi laftigiisuna waa daciifiyey sheekh naasirudiin albaani sunan ibnu maaja ayuu ku daciifiyey waana xadiis daciifa waa fil baabi baabka waxaa ku sugan oo ah baabka uu sheegaya maxaarimta zinadoodu inay qatli keenayda wey baabka uu ka hadla markaasuu yihi wa fil baabi baabka waxaa ku sugan axaadiiu axaadiid minhaa axaadiidta waxaa ka mid a xadiiu lbara bara binu caysin xadiiskii uu wariyey anna khaalahu khaala lbara bara bara abtigiis bacaahu nabiyu nabigaa diray sala allahu calayhi wasalam wuxuu u diray ilaa rajulinin ninkaasoo carasa guursaday bimra'ati abiihi aabbihiis islaamtiisii islaam aabbihiis ka dhintay nin guursaday uu nabigu u diray sala allahu calayh wasalam an yaqtulahu ka bedelo inuu soo dilaa nabigu u diray an yaqtulahu inuu soo dilo wa yukhamisa uuna khumus ka bixiyo maalahu maalkiisa inta madaxa ka soo gooyo maalkiisana qaniimo laga dhigo khumusna nabigu in khumusna ninkaasuu ka bixiyo xadiidkuna waa xadiis saxiix ah xadiis saxiixa sheekh naasirudiin albani wuxuu ku saxiix yeelay saxiix sunan abi daawuud xadiidkan markaa ninkii maxramkiisii guursaday ha la soo dilaa nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam a'immadu macnahay ku fasireen markaa waxaan soo qaadayna bal alqaadi shawkani wuxuu yidhi alimaamu shawkani xadiidkan daliil wuxuu u yahay أنه يجوز للإمام أن يأمر بقتل, بقتل من خالف قطعيات الشريعة إمامك إنه خيار إليه إنه أمره قفك قلافة وحيالها قطعياتك وحرامها القعن قفك قلافة يقول دعا هل الدليل به كرب قفك قلافة قطعيا من قطعيات الشريعة كهذه المسألة محايا يقول فإن الله تعالى يقول ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ilaahay weynaa wuxuu leeyahay ha guursanina aabbihiin haweenkay haweenkuu guursaday walaa tankixu maa nakaxa aaba'ukum aabbayaalkiin haweenkay guursadeen ha guursanina waa qadciyaad marka inay xaaraam tahay laakiin markuu halkaas joogo wuxuu yidhi walaakinahu laabudda min xamli اlxadiidi calaa ana dalika arajula calaa ana dalika arajula aladii amara sala allahu calayh wasalama biqatlihi caalimun bitaxriimi wa facalahu mustaxila waxaa lagu xambaarin xadiiska ninkaas nabigu yidhaah la soo dilo inuu ogaa taxriimkan isagoo ogna uu guursadoo xalaashaday mar haddii marka qofku dembiga xalaashadana waa kufri wadalika min muujibaati اlkufri wاlmurtadu yuqtal wiil marka marka waxa weeyaan qofka maxaariimtiisa guursada isagoo og ee xalaashada waa riddo marka murtadna waa la dilaa waxaa kaloo xadiiskii ku cad murtadka maalkiisa in qaniim ahaan loo xisaabin oo khumus laga bixin waxaa kaleeto uu yidhi xadiiska waxaa ku sugan waana sidii imaamu maalik uu yidhiye in qaadiga in suldaanka uu tacsiirta qatli gaarsiin karo marka gabad ayadoon qofka xataa riddo loo dilay inuu gaarsiin karo waxa weeyaan qatli tacsiirta mararka gabad in la gaarsiin karo adigu masaa'ilkaas ayuu sheekay mujalladka waxa weeyaan toddobaad mayl awdaarka juska weeye toddobaad safxada boqol labaatan iyo labo alkabiiratu halia althaalita cashara kabiirada saddex iyo tobnayda alimaamu waa madaxweynaha alqaashu qaa'imka ah liraciyatihi shacabkiisana qiyaana addaalimu ee dulmiya ee dhiigooda iyo maalkooda iyo sharaftooda dulmiya aljabbaaru ee dadka qasba kaas weeyaan kabiirada saddex-iyo tobnaad aljaa-ir waxa weeyaan nusqaday ku ohan tahay waxa weeyaan waa midka caadilka aan ahayn jabbaara laakiin nusqadayda ah aljabbaar waa midka dadka qasbo baatilka ku qasba jaa-irna waa midka daalimka ah oo aan caadilka ahayn waa midkaan caadilka ahayn qaala allahu ilaahi wuxuu yidhi tacaala ilaahay waa sarreeyaahay inamaa wax kale ma ahan asabiilu jid lagu ciqaabaa wuxuu korkiisa ahaad waxay korkeeda ahaadeen cala aladiina kuwii dushooda yadlimuuna annaasa dadka dulmina inamaa wax kale ma ahan asabiilu jid lagu ciqaabo cala aladiina kuwii korkooda u ahaaday yadlimuuna annaasa dadka dulmina ee maalkooda naftooda cirdigooda dulmina oo wayabquuna gardarsanaya fil ardi dhulka korkiisa bikayri lxaqi xaq la-aanna ku gardarsanaya ulaa'ika dadka dadka dulmiya ee dhulka korkiisa baqiga ku sameeya lahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab cadaabkaasoo aliimun mu'limun xanuujiya marka maxalushaahid kale waxa weeyaan hadduu daalim noqdo imaamkii ee dhulka korkiisa fasahaadiyo waxa weeyaan inuu ka mid yahay dadka loo yaboohay cadaabka wa qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi kaanuu waxay ahaayeen reer banu israa'iil laa yatanaahawna kuwaan iska reebin can munkarin munkar munkarkaasoo facaluuhu ay sameeyaan munkar haddii bacdigood sameeyaan bacdiga kale kama reebi jirin ilaah wuxuu yidhi subxaana la bi'sa maa shay ayaa balaayo lahaaday kaanuu ay ahaayeen yafcaluuna kuwa sameeya marka halkee imaamka uga jira ilaa waxaa laga hadlayay reer banu israa'iile wuxuu uga jiraa alamru bilmacruuf wanahyu can ilmunkar qofka ugu horreeyu ku waajibaaba waa isagaba cidda ugu horrayda waa isaga ilaa suldadiiu leeyahay marka aayaddu waa caam laakiin cidda ugu horrayda oo aayaddu ku dhacayso oo waxa weeyaan ismiga xambaaraya hadduusan munkarka reebin waa asaga sababtoo asaga saddexdiiba waa awoodaa manaatibtii munkarka lagu suuli jiray inuu qalbiga ka naco inuu carabka ka hadlo iyo inuu gacanta ku suuliyo intiiba wuu awoodaa asaga marka koow waxa cid kastoo awooda awooda ee ka gaabiday ayay aayaddu ka hadlin haddana cidda wada awooda ee ka gaabidan oo ugu sii daranta marka meesha uu aayadda ka dariishana waa halkaas xaafidku wa qaala nabiyu nabigu wuxuu yihi sala allahu calayh wasalam kullukum dhammaantiin raacin ilaaliyatiin qof kastoo idinka mid ah ilaahay waxbuu raaciyey wa kullukum dhammaantiinna mas-uulun waa la weydiina can raciyati wixii la raaciyey marka xadiidka waxaa ugu horreeyey dadka walimaamu raacin wa mas-uulun can raciyati maxalshaahidku waa intaas imaamku waa raaci wuxuu raaci ka yahay dadka uu xukumo waxaa laga rabaa inuu xifdiyo diintooda iyo adduunyadooda wax kasta uu awoodo oo darar ah oo uu ka celi karo uu ka celiyo wax kasta oo maslaxaa oo u soo jiidi karana u soo jiido intaasna amaamalahi waa la weydiin inuu kulliyaadkii khamsada ha wada waardiyeeyo oo shacabka diintiisa waardiyeeyo oo naftooda waardiyeeyo oo cirdigooda waardiyeeyo oo caqligooda waardiyeeyo waxa weeyaan waajib ayay ku tahay waana la weydiin wixii uu ka gaabiyo wa qaala nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man qashanaa qofkiina qiyaanaa falaysa minaa naga mid ma ahan nabigu wuxuu ku yidhi xadiiskaas nin badar badar uu suuqa ku gadayey oo roob ku soo da-ay uu meeshii qoyneed hoos mariyey meeshii qalaneed ba soo kormariyey markaasaa nabigu yidhi naga mid ma ahan qofkan khiyaana naga mid ma ahan bacdi culama ay ku fasireen laysa calaa dariiqatinaa wa sunatina wa aadaanina dariiqeenni iyo hadyigeenni kuma socdo laakiin sufyaan thawri waa inkira isagu wuxuu leeyahay tafsiirkaas irjaa-aan soo geli karaba laysa mi waxa wey mina laysa min millatina aan leenahay imaamu tirmidi ayaa matniga kusoo naqliyay hadalkaas inuu sidaas dhihi jiray oo cali bnu madiinin uu hadalkaas sheegay marka calaa kulli xaal ahlu sunnuhu waxay qabaan takfiirin inaan loola jeedin laakiin ay macnuhu tahay diintiiu ka leexday wax ka mida diintii oo miladii nabiga ayuu ka leexday wax un ka mida hadba shaygaas uu ka leexday oo markaas laga hadlayo marka falaysa mina sideedaas in lagu dureeriyo ayaa waxa weeyaan ugu wanaagsan ayadoo la caddaynayo inaan loola jeedin waa un murtad mar walba marka fiiri halkee ninka ka dariishan nin badar meeshii qoyneed hoos mariyey meeshii qalaleed kor mariya xadiisku ka hadlay ma garata oo nabigu inta gacanta hoos u geliyu meeshii qoyneed soo saar markaasuu yidhi qofkana khiyaana naga mid maaha haddana xaafidu daabi wuxuu u daliishanaa imaamka dee imaamka dadka diintooda adduunyadooda mas-uulu ka yihi marka hadduu daacad u noqon waayo oo diintii waardiyaynteedii naftii waardiyaynteedii maalkii waardiyayntiisa caqliga iyo cirdiga waardiyayntiisa oo wax kasta oo dhib ah oo ku imaan kara oo uu awoodo uusan ka celin wax kastaoo maslaxaahu ummaddaas u soo jiidi karana uusan u soo jiidin ee uu dana kaleeta ka wado amase diintii iyo dadnimadii uu cid kale ka iibiyo waxa wey akbar kishi wey waa kishi kan ugu weyn halkaasuu ka deliishana marka fiiri taasaaba ka daranba markaasuu leeyahay naga mid maaha qofka naqiyaana waa in qofku daacad iyo nusxi uu u yahay mas-uuliyaddiisa wa qaala nabigu wuxuu yihi sala allahu calayh wasalam aulmu aulmu adulmu gardarada dulumaatu waa mugdiyaal yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha mugdiyaal weeye gardarradu maalinta qiyaamaha maalinka qiyaamaha waxa weeyaan qof nuur haystaa ma jiro ilaa qof muslima ma ahane qofka muslimkaana nuurkiisa wuxuu weynaa biqadri dulmihi islaam nuurkiisuna wuxuu la ekaan biqadri islaamihi marka biqadri dulmihi una weynaa nuurkiisa qofkii marka waxa weeyaan maalinkaas adduunka dulmi soo xambaarsaday maalinkaas meel murugo badan oo siraadka korkiisa aha nuurka uga demi ciyaadan billaah wa qaala nabigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam ayumaa raacin qof kasta oo mas-uul ah raacigaasoo la shaqiyaana raaciyatow dadka uu mas-uulka ka yahay fa huwa qofkaasu fi naari naarta ayuu ahaaday macnaha naar weeye jasihiisa ilaahay hadduu doonana ha cafiyo hadduu doonana hal mar siiyo laakiin waa naar jasihiisa waa saas axaadiista noocaasa naartu ahaaday marka sidii waxa weyan hadda qur-aanka sariixiisa uu yahay waxa weeyaan in hadduu doonana alla u dhaafin hadduu doonana alla u ciqaabin in allaha laa yakfiru an yushrika bih wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa ay liman yashaa marka jazihiisa waa naar weeye qof kasta oo raaciya oo mas-uul ah oo dadka uu mas-uulka ka yahay khiyaana oo aan daacad u noqona laga hadlaya qofka waxaa la rabaa awoodiisa inuu naasix u yahay dadka uu mas-uulka ka yahay inuu naasix u yahay dadka uu mas-uulka yahay xadiiskan imaam axmed iyo qaybkooda wariy waa xadiis saxiixa waa xadiis saxiixa wa qaala nabigu wuxuu uhi sala allahu calayhi wasalam man istarcaahu allah qofkii ilaahay ka ilaalin dalbo raciyatan shacab dad qofkii ilaahay ka ilaalin dalbo oo mas-uul uga dhiga macnaha dadaa ilaahay mas-uul uga dhigay man istarcaahu allah qofkii ka ilaalin dalbo ilaahay raciyatan dad uma lam yaxudhaa aan ku koobin haa raciyadii binusxin qayr miirid qayr miirid ama daacadnimo nusxiga waxa weeyaan siduu dhihi jiray sheekh shariif cabdinuur waxa weeyaan waa daacadnimo daacad inaad u tahay markaad daacad u tahay marka wax kasta oo darar ahood awooddo waad ka celin wax kasta oo maslaxaad ood awooddana waa usoo jiidi leyla nahaaran maslaxad kastood awoodda waa usoo jiidi wax kasta oo darar ah oo diintooda iyo naftooda iyo maalkooda iyo cirdigooda iyo caqligoodana waa ka ilaalin ilaa kulli bulshadii intaad mas-uulka ka tahay waa inaad waardiyeydo marka waa inaad daacadnimo u tahay oodan juhdi aad awooddo ka hagran qof marka aan nusxi ku koobin ma jiro ilaa hadduu jiro xarama allahu alla waa ka xaaraamtinimayaa calayhi korkiisa aljannata jannada ilaahay jannada waa ka xaaraamtirmey alfaada marka sidaas ah oo qofkii dembi kufri ka yar laydhaha jannada waa laga xarimay a'imada sunnada ilaa saddex dariiqay maraan qaar waxay yidhahdaan in badan oo salafka ka mid ah sideeda in lagu dureeriyo oo aan sida nebigu u yidhi loo yidhaahdo waana sida waxa weeyaan maxalu shaahidkii laga lahaa ugu oofinta badan ilaa waa tarhiib cabsigelintana sida ugu fiican waa sidaas taas waa dariiq dariiqa labaad in la yidhaahdo waxa weeyaan alla jannada waa ka xarimaa oo waxa weeyaan jannada ma galo dukhuulan mutlaqa oo muddaa laga xarimi muddaa laga xariminoo waxa weeyaan hore kama galo hore kama galo waa in lasoo ciqaabo kadib uu jannada yimaado taasna waa macnaha labaad macnaha saddexaadna waxa weeye haadaa jaza-u wuxuu abaalmarin u leeyahay jannada in laga xarimo hadduu ilaahay doonana marka waa ku abaalmarin hadduu doonana waa u dhaaf saddexaas macnaa ay ku fasiraan culamada ahli sunnaha wa fii lafdi waxaa ku sugnaa yamuutu yamuutu marka waxa weyan xadiiska qaybta horey la socota waxa weeye man istarcaahu llah qofkii ilaahay ka ilaalin dalbo raciyatan dad uma yamuutu dhinta wey marka halkaa isugu jirta lam yaxutaada maaha inta kale isku qaban uma yamuutu dhinta xiina waqtiguu yamuutu dhimanaa walxaal huwa isagu kaashin mid khiyaana uu yahay liraaciyatii dadkii uu mas-uulka ka ahaa ilaa xarama allahu alla waa ka xaaraamtilmeeye calayhi korkiisa aljannata jannada qofkii ilaahay dad u dhiibo oo mas-uuliyad u dhiibo oo dhinta maalinku dhimana isagoo khaa'in ah oo shacabkiisii khiyaanay ilaahay jannada waa ka xarima muttafaqun calayh wa fii lafdin waxaa ku sugnaa lam yejid ma helo raa'ixata aljanna jannada carafteeda xataa ma helo inuu galo iska daaye jannada carafteeda ma helo inuu galo iskaba daaye wa qaala nabigu wuxuu uhi sala allahu calayh wasalam maa min amiiri casharatin toban qof amiirka ah ma jiro toban qof iyo famaa fawqa ayaa ku jirta meesha siduu yidhi alxaafid almanaawi kitaabka faydulqadiirka mujalladka tobnaad waxa weeyaan maa min amiiri casharatin toban qof madaxkaa ma jiro iyo wama famaa fawqaha wixii ka koreeya ilaa hadduu jiro yu'taa waa lala imaanaa huwa ami yu'taa waa lala imaanaa bihi amiirkaas maqluulatan xaalo ay tahay mid la xidhay yadaahu nusqooyinka gabanna yadahu yadduhu ayaa qoran yadaahu labadiisa gacmood ayadoo la xidhay nusqooyin gabanna yadduhu gacantiisa ayadoo la xidhay ilaa cunuqihi qoortiisa lagu xidhay marka yaddu hadii la yidhaha waa iska cumuum mufradun mudaafun ilaa macrifa yacum labadii gacmood oo isla soo gelaya waa mufrad macrifo loo idaafeeyey haddii yadaahu la yidhahna waaba haddee labadii waa la caddeeyey marka qof kasta ee maalinka adduunka intuu joogo toban qof mas-uuliyad u qaada maalinka qiyaamaha labada gacmood oo qoorta ugu xidhanaa la keeni markaas la keeno kadib ayaa marka wa intaana ka dambayn waa tanaa maa min amiiri casharatin toban qofka madaxa ma jiro iyo wax ka koreeya ilaa yutaa waa lala imaan bihi amiirkaas maqluulatan xaale ay tahay mid la xidhay yadaahu labadiisa gacmood ilaa cunuqii qoortiisa lagu xidhay atlaqahu waxaa amiirkaas sii daynayo xarigga ka furaya cadlahu cadaaladiisii duu caadil ahaa cadligiiyo xarigga ka furin ow amase awbaqahu waxaa halaagaya jawruhu dulmigiisii waxa weeyaan hadduu caadil ahaana cadliga iyo xariga ka goy haddii uu waxa weeyaan jaa-ir ahaana jawrkiisa iyo halaagin oo naarta kusii tuuri awbaqahu waxaa halaagaya jawruhu dulmigiisii iyo jawrkiisii waana xadiis saxiixa saxiixu jaamicu saqiir ayuu ku sugan yahay ku saxiixiyay sheekh naasir bin albani wa qaala nabiga wuxuu yihi sala allahu calayh wasalam allaahuma allow man weliya qofkii tawaliya min amri haadihi lumma ummadaan arinteeda xaalu ka mid yahay shay-an shay allaahuma allaw man weliya qofkii tawaliyoo qabta oo mas-uul ka noqda min amri haadihi lumma ummaddan arrinteeda xaalu ka mid yahay shay-an shay oo farafaqa bihaa ummadda u dhimriya u naxariista raxmad u noqda ilaaliya u naxa farfuq bihi ilaahow u naxariiso u dhimri ilaah u dhimi waman shaqa qofkii dhiba calayhaa ummaddaas ee aan u naxariisan fashquq calayhi allow dhib oo dhibaato ku salli saasuu yidhi nabiga sala allahu calayh wasalam rawaahu muslim ayaana xadiiska wariyey wa qaala nabigu wuxuu yihi sala allahu calayh wasalam sayakuunu waxaa sugnaa doona umaraau madax umaradaasoo fasaqatun daacada ilaahay ka baxayo faasiqiin ah umaradaasoo jawaratun jaa-iriin ah oo xaqa ka leexda iyo cadliga faman sadaqahum qofkii u rumeeya bikadibin beenta beentooda iyo dicaayadooda qofkii u rumeeya wa acaanahum ku gacan siiya beentooda wa acaanahum ku gacan siiya dhe calaa dulmihim gardaradooda falaysa minii iga mid ma aha walasu minhu kana mid maahi madax daalimiin ah faasiqiin ah jawara ah ayaa imaan doona qofka beentooda u rumeeya oo ugu kaalmeeya dulmigooda anna ka mid maahi asna iga mid ma ahan wala yarida mana ku soo aroori doono calaya korkayga alxawda darka xawdka nabi maxamedna kama cabi doono qofka nuucaasu nacuudu billahi min alkhudlaan ilahan ka magan gelaynaa xadiiska saxiixu sunan tirmidi ayuu sheekh naasir bin albani ku saxiixiya wa qaala nabiga wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam maa min qowmin dad ma jiraan qoonkaasoo yucmalu lagu samayn yucmalu fiihim dhexdooda bilmacaasi macaasi qoomkaasoo hum ayagu acazu ka xoog badan wa adfaru kana tiro badan minman yacmaluhu qofka xumaanta samaynaya uma lam yuqayiru aysan bedelin xumaantaas oo aysan munkarka suurin ilaa hadday jiraan camahum ullahu alla wuxuu kala gaarsiiya biciqaabin cadaab ciqaab adduuna alla ku camin oo kala gaarsiiya nabiga wuxuu leeyahay sala allahu calayh wasalam qoom ma jiraan macaasi lagu dhex samaynaa hadday jiraan oo haddana dadka macaasida samaynaya ka xoog koob oo ka tiro badan oo haddana munkarka aan suulayn hadday taasu dhacdo ilaahay kulligood ciqaab ayuu ku simaa taasna waa naskii qur-aanka sidu ah waa qur-aanka siduu yidhi wattaquu fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa fitno iska ilaaliya aan gooni ku noqon doonin dadka waxa weeyaan xumaanta samayna ilaa camahum ahum llahu biciqaabi ilaahay ciqaab ayuu ku sallidaa oo ku camimaho kala gaarsiiya marka taasna waa sida qur-aanka naskiisii wattaquu fitnatan laa tusiibana aladiina dalamuu minkum khaasa iska ilaaliya fitno aan asiibi doonin gaar ahaan dadkii sameeyey hadday fitnadu timaaddo oo cuquubada adduun soo degto waxa weeyaan saalixa iyo daalixa waa kulli waa camiimi marka halkaas waxaan ogaanay cuquubada waxyaalaha keena waa in laga tago alamru bilmacruuf wanahyi can munkar hadda waxaan ka hadlaynay amiir daalim ah maxaa keenay marka tan waxaa keenay hadda sidaan hore u sheegnay macaasida cidda la rabo inay suurido ka hor tagto wasaa-isha fasaadkao dhan joojido oo ay waajibka ku taha ugu horayda weeyaan amiirka isagaa koo ay waajib ku taha kulli waxyaalaha fasaadka keenaya waxa weeyaan qof walbaa waajibay ku tahay inuu la dagaalamo intuu awoodo oo uu suuriyo laakiin cidda ugu waajibnimo badan waa isaga ilaa isaga awoodiyuu haysta iyo suldadii marka waajibay tahay wadooyinka zinada lagu faafinayo waxa weeyaan lagu faafinayo akhlaaq xumada lagu faafinayo shirkiga lagu faafinayo ilxaadka lagu faafinayo bidacda kulli waxaasoo dhan khuraafada kulli waajibay ku tahay qof walba inuu wuxuu awoodo ka suuriyo amiirka laakiin kulli wax int inuu wada suuriya laga raba ilaa waa wada awoodaan ilaa isagu suldadiiu leeyay marka sidaasuu si gooniga ugu soo qaadanaa xaafidka وروى أبو عبيدة وحوري أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود وي أبو عبيدة مركا أبيه اسمه وحكما مقلين وروى مركا وحوصو سنة انتصوا موجنا وحوين حديث كسنة كيسا إلا كنتين وموجيو ربا حيال أبو عبيدة أبيه حديث كما مقلين حديث كان أبو عبيدة كورنا عبد الله بن مسعود لكن شواهد كانوا حديث كيالا الضونا وروى ابو عبيده وكوري ابن عبد الله بن مسعود عن ابي ابي قال وحيره قال رسول الله رسولك الله وحيره صلى الله عليه وسلم والذي الله بان كبارتي نفسي نفسديد بيده غعنتي سي كجرتو الا تامرون وحد فريسا بالمعروف وناجا ولا تنهون واتريبيسان ادريبيسان عن المنكر منكرك معروف وحا اوغو سريه وا توحيدك منكرنا وحا اوغو وي وا شركك معروف وحا اوغو سريه او امر وا توحيدك waxa ugu sareeya munkar oo la reebana waa shirkiga marka munkarka dhammaantiis kan ugu weyniya kan ugu yar waa inaad suulidaan ood reebtaan macruufkana amartaan walaa ta'khuduna waad qabanaysaan ood qabanaysaan calaa yadi lmusii'i qofka xumaanta samaynaya gacantaad ku dhegaydaan oo waad ka celaydaan walaa tacdurunna waad soo laabaydaan ood ku soo laabaydaan qofkaas cala alxaqi xaqaad ku soo laabaydaan atoran laabid xaqaad ku soo celaydaan ku soo laabaydaan ow haddaad sidaas yeeli weydaan layadribanna allah ilaahay wuxuu isku garaacin biquluubi bacdikum gobol idin ka mida quluubtooda calaa bacdin gobolka kale macnaha quluubtiinna alla isnacsiina wey quluubtiinna ayaa allah isnacsiina oo laysku kinkeeni weynaya quluubta isdhacaysa uma yalcanukum alla waa inan lacnadin naxariistiisuu idinka fogayn kamaa lacanahum siduu u lacnaday yacni wuxuu la jeedaa bani israa'iil siduu reer bani isra'iil alla u lacnaday ayaa alla idin lacnaday marka halkaas waxaan ogaanay munkarka suulintiisa iyo macruufka amridiisa waa waajib haddii la waayana waxay keentaa ummadda tafaruq iyo kooxaysi iyo kala tag iyo nacayb iyo laba in meel layskugu keeni waayo inay ka dhalato marka cuquubadu meesha nooga timid inaan dareenaad moodaa yacni bani israa'iila calaa lisaani daawuudda nebi daawuud carabkiisa sidii alla ugu lacnaday oo kitaabkii nebi daawuud la siiyo zabuuraha ayay qoomka nuucaasu malcuunin inay yihiin ku sugneed wa ciise bni maryama ciisihiina maryamo ahaa sida loogu lacnaday carabkiisa oo kitaabka injiilaha iyo nabi ciise la siiyey ayay ku sugneed inuu malcuun yahay qofka nuucaasa xadiidka marka cilada ku jirta waa sheegnay xaafidkuna waa tusaaleey wuxuu yidhi waan aqlab waxaa laga wariyey may xadiidka hor cilada ku jirta waa sheegnay waana ka gudbaynaa cilada ku jirta waxa weeye inqiaaca ku dhex jira meesha la hahda abu cubayda iyo aabihiis cabdullahi mascuud ciladaasaa ku jirta ciladaas waana soo sheegnay aan ka gudbayna waan aqlab ibni tamiim waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi aqlab حدثنا واحنا ورمي المعلى بن زياد عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحيري صنفان لبنون لبناس من أمتي ومدى إذا كمت آه لا تنالهما قاري ميدا شفاعة إرقدين لبنون معناها واللبا صنفي لبقف يلقى هذا الماء واللبا صنفي لبدا صنفو سوسعة ذاتك ياشوي شفاعة النبي محمد قاري ميدا صلى الله عليه وسلم سلطان وحنا شفاعه النبي هل اهل الكبائر والنبي وحنا كسر شفاعه الاهل الكبائر اهدت اهل الكبائر شفاعه النبي واهلا لكن كوا وكسدري وضد سيدوني الله خصيصي والله تقوري متى كان وحو سلطان ومن سلطان هيستا او مرحمه وصاحب دو سلطان سلطان هيستا سلطان هيستا ما تمن قفاهاتو اما كون قفاهاتو ما تولاهاتو ما قولهاتو ما ودنهاهات ذو سلطان وي qof suldow saaxiib ah suldaankaasoo daluumun dulmin badan dulmi badan oo dadka dulmiya naftooda maalkooda cirdigooda suldaantaas suldaankaasoo qashuumun khiyaano badan oo dadkaas uu mas-uulka ka yahay khaa'in ku ah dadkaas naasix uma ahan barar inuu ka suuliyo ka celiyo ugu dadaali maa inuu wanaag iyo maslaxo u soo jeedo ugu dadaali maa kaasaa ugu horeeya oo shafaacada nabiga gaaray iyo waqaalin fi diini mid diinta ku xadgudbay oo qaali ah oo quluwi diineed galay oo waxa weeyaan tashadud inta sameeyey oo wuxuu xarima wixii alla xalilay wuxuu waxa weeyaan wax ku gaalaysiin waxa alla wax ku gaalaysiin wuxuu waxa weeyaan xalaa oo waxa weeyaan xarima wixii mubaaha aha waa ahlu qulub mutashaddid ah oo waxa weeyaan xuduudii hore uga gudbay kii horena wuxuu ahaa jaafin ka gaabiyay marka kaasna shafaacada nabi maxamed ma helo qofka qaariga ah ee diinta ilaahay ku xadgudbay ee waxa weeyaan xalaashana wax xarimaya wax alla xalaaleeyey ama waajib ka dhigaa waxaan alla waajib ka dhigin ama waxa weeyaan gaalnimo gaarsiina waxaan alla gaalnimo gaarsiin nabigu wuxuu yidhi yashhadu calayhim ummadda asagaa ku markhaati kaca oo asaga qaadi u ahoo kufrigii asagaa uga markhaati kaca wayatabara'u minhu haddana waa ka beri noqa asagaa markhaatigii asagaana xukunkii rida oo marka hore wuxuu leeyahay kufriyay ku dhaceen markaasu haddana beri ka noqo le beri marka waa in laga noqdo marka wuxuu yidhi xaafidu dahabi aqlab daciif weeye saasuu yidhi shemaasudin xadiidkan wuxuu ku soo arooriyey ibn abi caasim fi sunna raqamka soddon iyo shan sanadku inuu daciif yahay uu tilmaamay wuxuu kale ku soo arooriyey silsilatu axaadiisi saxiixa رقمك أفر بغرية طباطا مركز شواهد سؤروري وان حسن شواهد داس أيو حسن كن نقون سيدو كلاتو مشهور حسن لأن كتابك تحقيق في عنه كله يهي وحوين أسنا شواهد سؤروري كتابك تحقيق وكله يهي نسخو ديسا وحوين وحوين يريح والحديث صحيح وله شواهد شاهد قوي سيدا سيدين وقد رواه وحكى حديث كان ولي ابن مبارك عبد الله بن مبارك فقال وحويري حدثنا منيع يا مورا قال حدثنا معاويه بن قره بالنحو حديث كان وكله ومنعنا لا يترى لما من هو ومجهول وقال محمد بن جحاده وحويري عن عطيه عن ابي سعيد الخدري مرفوعا اشد الناس dadka kan ugu adag cadaaban cadaabka yowmal qiyaamati maalinta qiyaamaha imaamun waa imaam imaamkaasoo jaa-irun oo waxa weeyaan xaqa ka leexdoon caadil ahayn imaam jaa-ir ah midkaas dad ugu cadaaba macnaha ashaddu naasi min ashaddi naas yaa loola jeedaa dad badan ay sidaas ku soo aroortay ashaddu naas inuu yahay waxaa loola jeedaa min ashaddi naas wuxuu ka mid yahay dadka ugu cadaabka kulul ilaa musawiriinta min ashaddi naas ashaddu naas inay yihiin lagu tilmaamay ان آل فرعون اشد الناس ان اشد الناس عذاب اليهين بطلنا سداس كو سو اروري دك كتابك الهي قبلنا رميه قبلنا بينيه سداس او كره marka kulli way waafaqsanyihiin waxa weeye min ashad الناس kawada midii cadaab ashad الناس dadka kalugu daran waxa kamid ah weeye cadaaban cadaabka yawmal qiyaamati imaamun imaam imaamkaas oo jaa'iru xaqa ka leexda oo adliga ka leexda waana xadiis xasan ah sidoo yiri shaqnaas ibn albani sahih jaami sahih وعن النبي النبي وحده غيره صلى الله عليه وسلم قال النبي وحيري أيها الناس ضدوا مروا فرا بالمعروف وناك فرا وناك فرا شيء وناك يسلا يقان فرا ونهو ريبا عن المنكر وحي شرعك اللغو إنكرين ريبا وحي شرعك اللغو إنكرين ريبا قبل أن تدخل الله الله إنت أدنان توقينه فلا يستجيب لكم مسلمين كأقبل وحاولين إنت أدنان جارين هير إنت الله توقتان الله إنك أقبل الديدو حمان تريبا وناك رفرا marka waxa weeyaan hadii dadku ay ka tagaan al-amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar uquba alla ku salimin kaas alla toogan alla ka yeelina hayr waxa la rabaa sababti cagaarka rafcileed in alla timaado hadaa tiraado ilaahay uu yeeli ma sababti cagaarka rafcileed iga qorqaa dimcaaniga ka markaas marka cadaabka waxa keena iyo uqubada oo maantana nahaysta waa waxa weeyaan al-amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar laga tago مركز النبي يري صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس تضوا مروا امر بالمعروف وناك امر وناك waxa ugu horeeyo ugu sareeyo waa tawxiidka waxa weeyaan wanu reeba aan munkar munkar ka munkarna waxa ugu weyn waa shirkiga kadibna inta kana maratib kala leeyeen qabla an tad'u Allah Allah inta adnan tuugiro faraya sajibu lakum musan in kana aqbarin وقبل أن تستغفروه انت أجنان دم داف على كدلبين وفلا يغفر لكم مسلمين دم دافين إن الأحبار علمدي علمدا سو من اليهود يهود حقيقة كاهاتي إيا والرهبان سوفيدي سوفيدي سو من النصارى النصارى حقيقة كاهاتي لما تركوا مركي كتغين الأمر فريتان كالفرو بالمعروف وناقة والنهي الريبيت عن المنكر قمان تضدك الله الريبو مركي كتغين لعنهم الله إلهي واللعنة نحريسيسو كفوغيي على لسان انبيائهم نبيان كودي عرب كودي لو لعناي ثم مركز كغدال اما هم الهي بني اسرائيل في وقت جوغي وحو كلا غارسيي بالبلاء بلايو الامتحان امتحان اي الهي كلا غارسيي او كو صليبي حديث كان صحيح جامع الصغير كو سوغن ياي كون يكو اه عفوا اه حسن حسن ويهو كو سوغن صحيح جامع الصغير ما هنا سنن ابن ماجه عفوا saddex kun iyo laba boqol soddon iyo shan sunan waxa weeyaan ibnu maaja sunan ibnu maaja idinka daciif mu nile samiir may kan kan muxuu leeyahay hawe jazakum waxa weeyaan ibnu maaja waxa way sheekh naas ibn alban hasan uu kaga dhigay ibn majah ibn majah hasan ayuu kaga dhigay ardagiisi way samirna وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا في رمك مرضى اسكلافا وقال النبي عليه الصلاة والسلام من أحدث قفتي سود الرسية في أمرنا دينك يغنحيس أمرنا ودينك من أحدث قفتي كسود الرسية في أمرنا أرن كيغا هذا أو في أمرنا أمر كيغا ما ليس منه وحن كمد أهين الدين كان وحن كمد أهين كسود دارا فهو أي المحدث كان لسود الرسية رد مردود ومن لردنا غير مقبول أن الأقبرين ومردود من الأقبرين مركا قف على قفتي كل إباديسته وحوية aan ilaado aan allah iyo rasuulkiisu jidayn oo diinkii nabigu aan kamid ahayn waa marduuda sidaas weeyaan وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث قفك سود الرسية حدثا قعضه حلو لك حدثا حدثا شيخ محمد بن صالح الأثيمين مركوش مجموع الفتاويس مجلد كالشناب وكو شرحا لضبق الكنتون يساقال حدثا طلبها سوقري بحدث في الدين diinta qof bidca ku soo daray in loola jeedo iyo waxa weeyaan xadadka in loola jeedo waxa weeyaan shay oo jariime ah qofuu dilay waxa weeyaan waxbuu dhacay isbaaruu sameeyey labadaba waa soo gelayaan qowlmufiidka kitaabka tawxiidka ku sharxana mujalladka koobaad laba boqol labaatan iyo afar isla hadalkaas laftigiisa waa ku keenay man axdatha halkaasuu ku keenay man axdatha qofkii soo dirisiiye xadathan bidco ama jariimo jariimu galay isbaaru dhigtay qofuu dilay een wuxuu sameeyay dunuub oo shacabka iyo diinkooda iyo naftooda maalkooda uu ku fasahaadina ama oo ama bidcaad ama waxa weyn jariimo kale ah oo qofuu dilay waxbuu dhacay waxbuu khiyaanay gaadna wax ku dilay waxaasuu sameeyey man axdatha qofka soo dirisiiya xadathan bidca amase jariima ow aawe ama soo dhoweeya muxdathan waxa weeye muxdian dhe ow amase aawaa soo dhoweeya muxdian qofkii dembiga galay dembiga dembiilihii soo dhaweeyey qofkii jariimuu galay bidco iyo balaayo iyo shirkii u faafina afkaar oo munxarifahu faafina kana gabaadu u yahay amase waxa weeyaan dembigu galo qof muslimihuu dilay waxbuu dhacay waxbuu sameeyey kana gabaad u aho ilaalina oo dhabarka marina marka qisaastii si looga fuliya lama arko si oo waxa weeyaan dembigii looga fuliya lama arko isagaa ilaalina marka amay ha ahaado inxiraaf diineed qof faafina ama ha ahaado jariime oo kaleeto qof galay qofka soo dhaweywey ow aawaa muxdian fa calayhi korkiisa ha ahaato lacnatullah ilaahay lacnadiisu ha ku dhacdo wlmalaaikatu malaaigta lacnadeediina korkiisa ha ahaato wnaasi walacnatnaas dadka lacnadoodiina korkooda ha ahaato ajmaciina dhammaantood laa yaqbal llahu alla kama aqbalo minhu asaga sarfan waajib walaa cadlan sunana alla kama aqbalo waana xadiis bukhaari iyo muslim ay wariyeen maxaa loola jeedaa laa yaqbal llahu minhu sarfan walaa cadlan maxaa loola jeedaa hadalkaas aimada macnaheed dhowr macnay ku fafasiraan waxaa ka mid a sida aan nidhi fanad in loola jeedo sarfiga cadligana loola jeedo sunna asmaci wuxuu yidhahdaa isagoo sarfiga waxaa loola jeedaa tooba cadligana waxaa loola jeedaa fidya toobadna alla kama aqbalo furashana alla kama aqbalo saas weeyaan aduu macaanidaas ka mid a laakiin macnaha ugu sawaabsan oo ugu dhow waxay tahay laa yaqbal llahu alla kama aqbalo fariidatan walaa naafilatan qabuula ridaa loolama jeedo ka ansixi maydo ee waxa weeyaan laba shayna shaqa iskuma laha waa inaad ogaataa wax badan waxa weeyaan laa tujziu iyo laa tuqbalu wax badan ay ku horduwayn mar badan waxa weeyaan lagama aqbalo waxa weeyaan qabuula ridaa qofkii in laga sawaab siiyo camalkii ijzaagana waa in waajibkii ka dhaco oo waxa weeyaan aan laga dalbayn dib dambe marka waxa weeyaan waajib iyo sunnada uu samaynayo xaaladda uu dembigaas ku jiro waxa weeyaan laa yuqbalu qabuula rida wey laga aqbali maa aqbal oo alla raalli ka yaho laga sawaabinayo laakiin waajibkii waa uga dhici saas macnahaasa ugu sawaabsan macnahaasa ugu sawaabsan wa qaala nabigu wuxu uhi calayhi الsalaatu wasalaam man laa yarxam man laa yarxamu qofkaan naxariisayn oo ummadda u naxariisayn muslimka ah laa yurxamu lama naxariisanayo isna naxariis la'aan ilahay waynu ka sugaa waa xadiis saxiixa bukhaari iyo muslim bay wariyeen wa qaala nabigu wuxu uhi sala allahu calayh wasalam laa yarxamu allahu alla uma naxariisto man laa yarxamu naasa qofkaan dadka u naxariisan bukhaari iyo muslim asna wariyey qofkaan dadka u naxariisan oon u dhimrin asna looma naxariisto ilahay uma naxariisto wa qaala nabigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam maa min amiirin amiir ma jiro amiirkaasoo yelii tawalinaya umuura almuslimiina muslimiinta arrimahooda arrimaha muslimiinta ama wax un ka mid ah waa ama wax yar iyo wax weyn ha ahaato toban qof ha ahaato wax ka badan soddon qof ha ahaato siddeetan qof ha ahaato saddex boqol ha ahaato kun qof ha ahaato tuulo magaalo gobol dal waxay rabta ahaato ma jiro qof amiira ee tawaliya arrimaha muslimiinta wax ka mid ah uma laa yajhadu lahum aan u dadaalayn wayansaxu lahum aan daacad u noqoyn oon u qirin qayb miirayn ilaa hadduu jiro lam yadkul ma galo macahum la jirkooda aljannata jannada jannada lama galo soo ula jeedo xaadiistii horeto jannada waa laga xaramay kuwaana fasira jannada lama galo waxa weeyaan cuquubadan ilaa la soo ciqaabo oo laga soo gooyo dembigan jannada lama galo awalka dadka gelaya sidaas weeye lama galo waana xadiis bukhaari iyo muslim ay wariyeen وعن النبي وحل وليه صلى الله عليه وسلم قال وحيري من والله الله قفك إلهي وولي لك شيئا شيء هيا لابو هبطناه شيء قاسو من أمور المسلمين مسلمين ترموه بكمدأ وفحت كبس كحجابة دون حاجتهم وحوي دون حاجتهم باهيدودك كسوكا اسك حجابا وخلتهم دمتودا اسك حجابا وفقرهم باهيدودا اسك حجابا احتجب الله الله اسك حجابا دون حاجتي دنتيسا وخلتي دنتي دون حاجتي باهيديسا وخلتي دنتيسا وفقري فقريسا يوم القيامة معنى القيامة قفك وح مسلمين تعرنوه كمدا ملح كان نقو طبعا قفوا مسؤول كيف قفكي كمدا دم كسو يشو مسو قلكم iridyaa loo diidin amaad waa meermeerin wixii uu qaba karo u qaban maa ilaahay wuxuu ku abaalmariyaa maalinku u baahi badan yaho qiyaamaha inaan ilaahay baahidiisa wax ka qaban marka cuquubo ka daran ma jirto waxa weeyaan waa cuqubo aad u shadiid ah daan ilaahay weyna maalinkaas wax kuu qabanna wax aad ku badbaadi karto oo kale ma jiraan ma jiraan haddaan ilaahay baahida maalinkaas wax ka qaban wax aad leedahay kuma badbaadaysa marka qof kasta waa inuu ogaado inta aad mas-uulka ka tahay hadday saddex qof tahay danta iyo baahida ay leeyihiin si daacadnima u qaabil u soo dhawee u furfurnaw waxaad ka qaban karta ka qabo waxaadan ka qaban karinna waxa weeyaan uga cudurdaar laakiin haddaad waxa weyn iska xijaabto oo albaabka lagu celsho oo aad meermeerido oo aad ka indhalaabto waxa weeyaan ilaahay weyne subxaana wa tacala danahaga iska xijaabaya rawaahu dawuda weliba tirmidi waana xadiis saxiixa waxa wey sheekh ibn albani wuxuu ku saxiix yeelay saxiix sunan abi daawuud waqaala nabi xuri calayhi salaatu wasalaam alimaamu imaamka alcaadilu caadilka yudilluhu llah ilaahay baa hareeya fii dillihi harkiisa yowma laa dilla ilaa dillu maalin aan har kale jirin harkii oo carshiga ma ahane xadiis saxiixa ku sugan in harka carshiga loola jeedo ee ta'wiil ma ahan waxa weeyaan ilaahay baa maalinkaas hareeya wey maalinkaas ayaa allah hareeya subxaanahu wa tacaala waana xadiis bukhaari iyo qaybkood ba wariyeen وقال النبي قولي صلى الله عليه وسلم المقصدون كوا عدالة سمية على منابر من بريال كركودا يهانيا من بريال كاسو من نور النور الذين مقصدين يعدلون عدالة سمية في حكم حكم كودا إيا وأهليهم إيل كودا إيا وما ولوا وحي توليون مسؤول كمغدين في مركا ما أنتظر المسؤولية لغا هدليا عرورتا إيا هوانتا المسؤول كتاكوكا همودنا المسؤولية هين aawo dhan inta la hadlayo oo mas-uuliyad laga hadlayo ninka qoyska mas-uula mas-uuliyad weynu haya intaas cadaaladda aad u samaydo ayaa ilaahay weyna kugu siinayaa mimbar nuur ah dulmiga iyo jawrka aad ku samaydana cuquubadeeda ku mudan marka nabiga fiiri hadalkiisa waqaala nabi wuxu uhi almuqsiduuna dadka cadaaladda sameeya calaa manaabira mimbaryaal korkooda ayay ahaanaya mimbaryaalkaasu min nuurin nuur ah aladiina kuwii ayaa mimbaryaal korkooda ahaanaya yacdiluuna cadaaladda ku sameeya fii xukmin xukunkooda wa ahlihim ehelkooda iyo wamaa wallu waxay tawaliyaan oo ay mas-uul ka noqdaan muslim iyo qaybkiisa ayaana wariyey wa qaala nabi wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam shiraaru a'immatikum imaamyaalkiina madaxdiina kuwa ugu sharta badan aladiina waa kuwa tubqiduunahum aada u carootaan wa yubqiduunakum idina carooda madaxda inin neceb oo idin caraysan idinkuna aad u caraysantihiin kuwaasa ugu shar badan oo wa talcanuunahum aada lacnadaan wayalcanuunakum iyaguna idin lacnadayo kuwa aad lacnadaynada len balaaya nala ku sariday shal iyo addiinaa nala ku sali iyaguna len shacab ma ahan waxinkaara ku dhacdo musiibaan kuwaasa ugu shar badan قالوا صحابه وحيرا يا رسول الله رسولك الله أفلا ننابذهم يعني أفلا ننابذهم بالسيوف ما نهبك وقاري وحاسنا لعنضي ووحوه إنه عريسا ولعنضي إنه ميان نهبك وقاري إسكئريين قال نبي قل الله مي ما أقاموا فيكم الصلاة انت صلاة التكنية حديث كامنا حديث تعقق وكميدة وتوصية تارك الصلاة كنو كافرية المدنة يدري شدين ماشو كتوصانا وحي تهي xadiiska kale taa tusa xadiiska la nabigu uu markuu ka hadlaayay suldaanka la dagaalankiisa mufsidka uu yidhi ilaa an taraw kufran bawaaxan cindakum min allaahi fiihi burhaanun ma garatay kufri bawaax ah oon tawiil aqbalay ayaa lagula dagaalama uu yidhi nabiga sala allahu alay wasalam kadana wuxuu yidhi intay salaada ka tegayaan marka waa in salaad ka tegiddu tahay kufri bawaax ah oo aan wax wax tawiila lahayn waa inay tahay marka rawaahuma labada xadiisba muslim ayaa wariyey waxay kale tusaydaa dulmiga inaan lagula dagaalamin madaxda oo kufriga ka hooseeya waana caqiidada ahli sunnaha waqaala nabi wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam ina allaha alle la yumli waa u kaadiyaa lidaalimi qofka daalimka ah ilahay waa u kaadiyaa hore kama qabto markuu dulmiga ku dhaco xataa idaa akhadahu markuu qabto alle si ugu kaadinayo loo soo seeto dheeraynayo qofka daalimka ah ee dadka diintooda naftooda maalkooda iyo cirdigooda dulmiya marka ugu dambeeya xataa idaa akhadahu markuu alla qabto lam yuflithu ma fakiyo alle dib dambe uma soo waaqsado uma qara'a markaasaa nebigu akhriyey wakadalika qowlahu tacaala u akhriyey wakadalika sidaas ayuu ahaaday akhdu rabbika rabbiga qabashadiisa وكذلك waxa laga soo hadlay umada fara badan oo alla halaagay ayaa laga soo hadlay oo waxa weeyaan looga soo hadlay suuratul hud waxa weeyaan qawm nuux iyo waxa weeyaan reer aad iyo reer thamud ayaa laga soo hadlay ka badan iyo waxa weeyaan reer shucay qawm shucay ayaa laga soo hadlay markaas kulli sidii loo halaagay marka laga hadlay iyo qawm nuux ayaa ilaah wuxuu yidhi wakadalika ay milu dalika alaqdi kadalika markaad aragto ficilka ka dambeeya masderkiisa lagu ishaaraa wakadalika ay milu dalika alaqdi qabashadaas alla idiin sheegay ee kufaartaas alla qabtay ayuu akhdu rabbika rabbiga qabashadiisu ahaa sidaas alla wax u qabtaa idaa akhada alquraa markuu tuulooyin qabanaa walxaal hiya qadlooyinku daalimatun ay dulmidayn nafteeda ina akhdahu ilaahay qabashadiisu aliimun waa mid xanuun badan shadiidun oo adag ilahay baan ka maangelayna qabashadiisa wa qaala nabigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam limucaad mucaad ibnu jabal wuxuu ku yidhi lamaa bacaahu markuu nabigu u diray ila alyamani yaman iyaaka marka yaman u diray daaciyu ka ahaa mucallimu ka ahaa waxaweyn mas-uulna waa ka ahayo waali waa ka ahaa marka maadaamuu mas-uul yahay waa inuusan mas-uuliyadda ummadda ku dulmin taasaa marka waan usoo dirishana xaafidu dahabi iyaaka wa karaa'ima amwaalihim sekadaa laga hadlayo seke alla inuu ku waajib yahay u sheeg uun yidhi nabiga sala allahu alay wasalam markaad u sheegto hadday aqbalaan waxaan kaaga digayaa maalyaalkooda kuwa ugu ficfiican inaad tiraa kuwaas keena ood suldadii u adeegsato dadka inaad ku dulmido iyaaka wa karaa'ima amwaalihim adig iyaaka wa karaa'ima amwaalihim adiga iyo waxaan idiin kala digayaa maalyaalkooda kuwa ugu ficfiican wataqi iska ilaali dacwat almadluumi qofka laga gardaraya habaarkiisa qof aad dulmiday ee adigu aad dishay ee adigu dhaawacday eed adigu dhacday eed hantidiisa xoog ku qaadatay ee habeenka saqda dhexe fadhiyo ilaahay tuugaya adna aad inaad hurdo isku dayaydo ilaahay uga cabso oo xasuuso arrintaas wataqi iska ilaali dacwat almadluumi qofka laga gardaraya habaarkiisa fa innahu sha'nigu waxa weeye laysa ma ahaanin baynahaa bayna dacwa habaarka iyo wa bayna allaahi allah dhexdooda xijaabun wax asra ma ahaanin si toosa ay habaarkaas ilaahay u tegin allana wuu u gargaarin madluumka maray noqotaba muttafaqun calayh wa qaala nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam ina shara ina shara ricaa kuwa xoola jirayaalka kuwa ugu shar badan alxutamatu waa kuwa burburiya maxaa waxaa laga hadlayaa mas-uuliyiinta mas-uuliyiinta dadka mas-uuliyiinta ee mas-uuliyad alla u dhiibay waxaa ugu shar badan dadka dadkay mas-uulka ka yihiin aan u naxariisan ee burburiya oo naftooda maalkooda waxa weeyaan midna aan u naxariisayn ee burburinaya kuwaasa ugu shar badan marka kuwaas inaad ka mid noqoto iska ilaali ina shara racaa waxa weeyaan dadka mas-uuliyiinta kuwa ugu shar badan alxutamatu waa kuwa burburiya dadkay mas-uulka ka yihiin muttafaqun calayh wa qaala nabigu wuxu hi calayhi salaatu wasalaam alaaatun saddex laa yukallimuhum ullah ilaahay la hadli maa fadakara wuxuu sheegay nabiga minhum saddexdaas aalu ka mid yahay almelika boqorka alkadaaba beenaalaha waana casharka xadiiskan kusoo bilownay muslimaa wariyey وقال تعالى وقال وقال الله قال الله الله وقيري تعالى الله سريه تلك تاس تاس دي الدار اي دارتا دارتا الاخره الضميده وجنبه لبدها كصفه تلك تاس الدار اي دارتا دارتا الاخره الضميده جنبه نجعلها وحنو يلينا للذين ضدك لا يريدون أن دورين علوا سرين سرين تاسو في الأرض لك كوركيس أهاتي جنبا وحنو دياريني ضدك أن أفكرين أعطاك كسر مرتي ووحو أسو قاتي حافظك وحي تهي وحوي ضدك إمارة دورية قارا وحي قصد كودو يهي إني ضدك كسر مران oo markay ka sara maraan ay dadka waxa weeyaan amar iyo nahyi ku yeeshaan qasadkoodu intaas uu yahay kuwa noocaasa marka dadka jannada loo diyaariyey ma ahan oo jannada leh saasuu yidhi sheekh maxamed bin saalix uthaymiin markuu sharxayay riyaad saalixiin aayadda laftirkeeda tilka taas adaaru ee daarta ah daarta alaakhiratu dambaydoo jannada ah najcaluhaa waxaan u yeelaynaa liladiina dadka laa yuriiduuna aan doonayn culuwan sarrayn في الارض علوغاس وفي الارض لوكا كوركيس اهاده ان لوكا كوركيس كو سارا مران ددك اي حكمان waxa weeyaan amarkooda iyo nahyigoodu socdo dadka aan sidaas doonayn dadkaas ay jannada u diyaarin walaa fasaadan fasaadna aan doonayn oo dhulka inay fasaadiyaan oo macaasi ay dhulka ku sameeyaan dadka aan rabin dhulka fasaadka waa macaasi in lagu sameeyo ee waxa weeyaan shirki lagu faafiyo bidca lagu faafiyo ilhaad lagu faafiyo dhiigga muslimka lagu daadiyo maalka muslimka lagu bilaqaysto waxa weeyaan taas weeyaan fasaadku waa macaasida dhulka lagu sameeyo walcaaqibatu ciribta wanaagsan oo dambe lilmutaqiina dadka alla ka cabsada dadkaasi u sugnaata وقال النبي النبي وحيره صلى الله عليه وسلم إنكم إذنك تحرسون ودداليسان على الإمارة مدحنمات كدداليدان ودراديدا وضو دبتوريدا وضو سوچيدا وستكون ندامة شليتيس النقضهم تا يوم القيامة مالين تقيامة سيدي لوغو ددالي والله شلاي دونا رواه البخاري وريي الله سبحانه وتعالى اللهم صلى الله وسلم وبارك